lagu dirirahayo deegaankaas dagaalka ka dhacay waxaa lagu dagaalamahayo waa meel beer weeye beertaasna waa beeraha duuraha iyo beer webi baa la yidhaahdaa waxaasna waa wax laga wada hadli karo waa wax laga heshiin karo wax dad ay ku dhimanayaan ma aha wax dad ay ku barakacaanna ma aha waa laga wada hadlahayaa marka walaalayaal saasaa la yeelo dagaalka ha la joojiyo waxaan aad ugu mahadcelinahayaa mas-uuliyiintii aan meesha u dirnay waa iyagana shaqo fiican ka qabtay inkastoo haddee dagaalkii dushoodii uu ka dhacay iyo ergadii soddon iyo toddobaad ahaydoo halkaa ka baxday oo goobta iyadaa tagtay mas-uuliyiinta waxaa ka mid ahaa taliyaha ciidanka guutada tobnaad korneel warfaa waxaa ka mid ah guddoomiyaha degmada cali farxaan guddoomiyaha boolgaras waa ninka la yidhaha kaadari iyo rag kale oo siyaasiyiin iyo waxgarad baan u saarnay hawshaas iyada in la galo haddii hawshaas iyada nala ku simo inaan xildhibaanadii aan isugu yeerno oo deegaankaas ka soo jeeday iyo annaga maamulka gobolka inaan galno qorsho ahaa marka waxaa weeye dagaalkii baa ka dhacay meeshii waxaan rabnaa marka walaalayaal waan isu wada imaanaynaa waan imaanaynaa wararkiin kada dambeeyey ee hanoodera deegaanka bohol garas ee degmada doolow weliba yoo sheegahayana in haaladii tato degan balse weli meelasaya ku teeganta xiisadan dhahayd lamada beelood
ciidan mahadsanto cabdimajiid aadan abuukaraa dhinaga kale khilaafyo iyo weliba caqabado hor leh welibayo hareera doorashada soomaaliya saasaatan walibayo lukuyaaba inay reedan dheeda doorashada dalka soomaaliya maxamed cabdiraxmaan cali iyo warkan faahfaahiye doorashada soomaaliya weliba hareeyay caqabad cusub kureed markay guddiga doorashada gobolada waqooyi iyo shaljabin lama ahaana soo shal taabacsan ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed iyo gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi dhinacyada shal taabacsan mahdi guuleed iyo cabdi xaashi weliba lamaadiyoba ka dhawaaqina inay qobdeen doorasho laka dooradi gudoomiyaha iyo ku-xigeenyay arrintaasiti oo haddaba dad badan iyo ka qeexeen khilaaf horle faysal rooble oo kufaalad oo arrimaha geeska afrika ayaa b b c dan sheegay in khilaafkan ku dhex baxay gudiyada doorashada gobolada waqooyi usu saameyn kuweeldhada kora heshiiskii likudeeri arrimaha doorashada maadaama mid kumid a qodobada usu khilaafka ku teeginay haaye dhinaca ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo warxasaaranya waliba ayoo sheegana inay xubnaha guddiga maamulo kuraaste lamaada aqal ee somalilan iyo dooradeen shir guddoon cusub islamarkaasitna gudoomiye landooraday khadar xariir xuseen warqadshalayusa shaaci xafiiska gudoomiyaha aqalka sare ayaa laga sheegay in liiska kubahi xafiiska ra-iisul wasaare ku-xigeenka useeye kuhaldhine ee taasaytan iyo cadaaladaan hayna waliba ayoon ka baaqana in xubnaha qaar laku saara maadaama ayoo ka eedaysanyiin inayo ka tirsanyiin shaqaalaha dowladda iyo ciidanka faysal rooblaya waliba uuse qabay inay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo saameynka layiig natiijada sayty sidaas daraadiana cid kastiya ka qasbantay inii dhinidayee loolanka ku galla weliba dareeray muddooyinkan ka dambeeyey dadaalo dhowr ee oo laka xaliyaya khilaafka dhiniga xulista xubnaha waqooyi oo dhexeeya mahdi guuleed iyo gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi aana sayty oo markiiyo lamaadiobaha magacaabeen guddidaiyo umuuqatay tola xaliyo waana laku gudubi khilaafkan hataa cusboonadiya waliba usun muuqday inay weliya teeganta isfaham waa
waayahay ciidan mahadsanto maxamed cabdiraxmaan cali dhinaga kale dowlad goboleedka jubbaland weliba ay wareex ku saartay qodobadiiyo iska faham waayeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo dhowaan magaalada kismaayo ee magaalada kismaayo ee dowlad goboleedka jubbaland u safarka deeri maxamed cali yuunis iyo warkan faahfaahiye
iyadoo magaalada muqdisho reetaankanagadi ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wali baaba-ay warar dheeraad oo ku saabsan safarkii kismaayo iyo garbahaari uskisadii ra-iisul wasaaraha axmed ismaaciil oo ku tirsan baarlamaanka jubbaland waliba uuse tilmaamay in wadahadaladii dhamri ra-iisul wasaaraha iyo hogaanka jubbaland muddooyinkii laadhaafi ka dareeray kismaayohan ka dhammaan sidii la fadaayo xildhibaanka waliba sidoo kale sheey in qodobada laiska fahmi waayo kumida tireedin heliisyowka dadka deegaanadaas iyo sidii lanqaada lahay ciidamada dowladda iyo jeyti gobolka gedo laakiin nasiib wanaag sidii la rabay uma aysan dhicin maxaa yeelay rasaaruhu waa tegey habeen buu baryay kadibna waa ka tegay laakiin ma dhihi karo natiijo fiican baa kasoo baxday safarka ra-isul wasaaraha waxaa qaswaxaa waxaa waxaa sabab u ah jubbaland markuu ra-iisul wasaaruhu halkan imaanayay waa inay la socdaan jubbaland oo dhan oo dowladda dowlad goboleedku wafdiga ka socdo oo ra-isul wasaaraha la socdo waa inuu tago waa haddii meesha de wax ka soo baxayaan kadibna dadkii oo maaragtay waxyaalihii ka jiray la dhammaystiro laakiin taas waktigeedina lamana gaarin problemka jira in la xaliyo u baahan tahay dib u heshisiin bay u baahan tahay ciidamadan meesha laga qaaday u baahan tahay maxaa yeelay meesha saad la socotaanba waxaa jooga ciida nabad sugida ah oo ayagu shaqo aan loo dirsanin qabanaya kuwaasaa la rabay in ra-iisul wasaaraha bay hoos imaadaan waxaasoo dhan isaga laga rabay inuu xal u helo waa kala hadalnay anaku oo waa u sheegnay waxaan ku nidhi haddaad rabtid meeshaas inuu xal ka laga gaaro dadkan ciidanka wax qoraya iyo dadkan meesha jooga waa inay ka tagaan oo aad ka saarto oo oo markaas jubbaland loo madax baneeyo guddigeeda doorashada iyo iyo iyo mataqaanaa iyo wixii di- iyo guddiga dib u heshisiinta loo magacaabay iyo eh, wafdi dowlad goboleedka jubbaland ka socda iyo hadalku iyo weliba keeday xilis rasmi guda galay doorashada dalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya nuuse shaah in doorashada kudhiyaasa geda iyo kismaanyo la kala xisaabtamo doona hogaanka jubbaland si kastaba maamulka axmed midoobe sideediisana laha dhaafi weliba khilaaf xoogla kula dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya khilaafkaasi oo ku saabsanay doorashooyinkii ciidamada la jeeya gobolka gedo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo tumii kowkii biloon julaay ee sanadkun reetanka nagadi caasimada soomaaliya ee muqdisho kureed safar qaadee afar maalmood uskasaadi degmooyinka kismaayo iyo garbahaare ee jubbaland
waayahay ciidan mahadsanta maxamed cali yunis dhinaga kale degmada buulo burte ee gobolka hiiraan ayaa markaas madaaficil labeegsidii ama lakweerare xili isku suganye ah, taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed genaraal odawaa yuusuf raage maxamed cabdiraxmaan ibraahim jirow ayaa warkaan faahfaahiyey faahfaahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa weeraro madaafiic ah oo dagaalamayaasha kooxda al-shabaab ay xalay ku qaadeen degmada buula buurte xilli haatan uu ku sugan yahay taliyaha ciidamada xoogga dalka jenaraal odawaa yuusuf raage oo shalay gaaray gudaha magaaladaas madaaficda ayaa qaarkood waxa ay ku dhaceen saldhigyo ciidamada dowladda iyo kuwa dalka jabuuti ay ku leeyihiin degmada buula buurte ee gobolka hiiraan halka qaarkoodna ay ku hoobteen xaafado ka tirsan degmadaasi oo ay degan yihiin dad shacab ah sidoo kale dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaaqa madaaficda waxaana ay tilmaameen inay soo wajahday cabsi xoogan wararka ayaa sheegaya in dhanka oo ciidamada jabuuti ay ku jawaabeen madaafic manacda ilaa hadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay hoobiyaashaas sidoo kale wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in ciidamada dowladda ay saaka howlgalo ka sameeyeen qeybo ka mid ah degmada iyo duleedka si loo xaqiijiyo amniga weerarkan ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli haatan buula burde uu ku sugan yahay taliyaha ciidamada xoogga dalka jenaraal odawaa yuusuf raage madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle iyo mas-uuliyiin kale kuwaasi oo u tegay arrimo la xiriira daafuurka qeybta labaatan toddobaad oo laga dhigay degmadaasi xaaladda ayaa haatan degan waxaana wadooyinka qaarkood lagu arkayaa ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo dhaqaaqo ka wada halkaasi al-shabaab ayaa inta badan weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa ku qaada saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee ku yaala gobolka hiiraan ee bartamaha dalka
ciidan mahadsanta maxamed jirow miila dhegaystayaal warkada horrumaysan kudhugunsa ay taagna waliba ah idaacadda raadi ah baydhabo ee magaalada baydhaba dhinaga kale akhbaaraadka bannaanka qodobadana isinku hayna haddii uun horeyn sii gudagalna saraakiil sare sare ah oo ku tirsan dowladda afghanistan ayaa sheegay in ciidamadii markaas howlgalyo qorshaysanyo ka sameeyeen waqooyiga dalkaasi afghanistan gaar ahaan gobolka takhar oo markaas ka dhow xadkiyo la wadaagayeen dalka tajikistan howlgalkan ayaa markaasi noqdahay kiinka balaarnaayo markaas ciidamadii ka fuliyeen dalkaasi kureed wala ay ku dambeeyey bixitaankii militariga maraykankiio markaasun ku bixin wadanka afghanistan gudoomiyaha gobolka taqar cabdulaahi marquluq cabdulaahi marluuq ayaa markaasi sheegay in duulaankan iyo qaadan ciidamadiiyo iyo ka dileen qoto iyo shan dagaalyahan oo ku tirsan ururka taalibaan meeliyo ka dhaawacmeen ilaa iyo sagaalan qof oo kale afhayeenka oo la hadli oo fa- afhayeen hadli ero wasaaradda gaashaandhigga ee afghanistan ayaa xusi in ilaa iyo tumii shan ku tirsan taalibaan laka dili duqeyn diyaaradeed oo markaasi militariga afghanistan iyo ku sameeyeen gobolka taqaraka waa gobolka taqar sidoo kale af- afhayeenka ee markaas afhayeenka oo warbaahinta la hadlaya uu sheegay in habeen hore taalibaan iyo weerara culus iyo markaas iyo ka gaadeen magaalada taluqan balse markaas weyn iyo isku caabiyaan ciidamada dowladda horaantii toddobaadkan iyo waliba iyo markaas taalibaan cadaadis hoogan saaren ah magaalada taluqan oo ah caasimada gobolka bandhis meelaasiyo welibiyo markaas gudaha galan balse markii dambi iyo meelaasiyo ka saaren ciidamada gaar ahaan ee xaan dowladda madaxweynaha afghanistan ashraf gani iyo markaasi horey sheegay in ciidamadu iyo wadaan qorshaha maleeshiyaadka taalibaan lankol wareega deegaanada iyo markaas gacantiyo ka dhakan toddobaadyadii la dhaafiya dhinaca kale ah magaalooyinka weyn ee wadanka koonfur africa sida johannesburg cape town iyo weliba bretoria iyo weliba ku socday rabshado xoogan iyo weliba dibadbaxyo dhaghayan taageerayaalka madaxweynihii hore ee dalkaasi jacob zuma rabshadahan iyo guud ahaan weliba iyo markaas saameyn iyo kuwa ladana dadka dalka koonfur africa oo ay markaasi ku noolyihiin soomaali fara badan oo ganacsi shal duwan kale dalkaasi koonfur africa taageerayaasha zuma madaxweynihii hore ee dalkaasi iyo markaasi ku araysan xukunka xabsiga ee weliba lankaridii iyo weliba markaas aragaha ee wadooyinka weyn iyooga weliba dhakaayan banaanbaxyo rabshado wadida sidoo kale meelaha qaar weliba markaasi lahakweryahayn iyo askariyan booliiska iyo weliba dadweynaha araysan ee weliba taageerahaya madaxweynihii hore ee dalkaasi ee weliba la xukumay soomaalida ka dhaqan dalkaasi koonfur africa ayaa haatan weliba ay wajahday cabso hoogan welibana lahwaryahay inay qaar kumada ah inay qaarsho markaasi lanjaysidii boob hantideed oo weliba xoog leh qaar kumada ganacsatada ayaa markaas sheegay inay welwel xoog leh markaasi ama welwel xoogan iyo haatan iyo wajhay welibana iyo shaaciyana inay sidoo kale ah markaas lagu gubi gawaari fara badan oo markaas leeyiin soomaali etoobiyaan iyo weliba sidoo kale dad kale oo weliba dhaladay wadanka koonfur africa ganacsatada soomaalida ayaa markaasi si guud dhibaatooyinka hankororti ee kala simanyiin ajaaniibta kale welibana qaarshoe markaasi iska dhiibana saaldhigyada siday markaasan ku badbaadiyaan naftiya iyo weliba hantidiyo xaaladii markaasi haatan ay tocakiran welibana wararkii inkaga dambeeyay un hataan wadiiraha iyo sheegahayna inayo sii korraayt rabshadaha markaas iyo kasii fadahayaan guud ahaan dalka koonfur africa guud ahaan akhyaar ee weliba intaha gebagabaayan ee warar walaysan kula dareertan idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo cabdulaahi salaadiis ina dareersi ay warkanti warkan kulamada dhegaystayaal un ridan kulmaan weliba siin kutabaana sidaas iyo amaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu injineer borow yaan warka farsameeyay dhegaystayaal dadkii asxaabtii wararka kagaan dhaafi weliba ridanku hore korana boga website-ka radio baydhabo dot net iyo weliba barta facebook una kalena mahadsanideen